SBS Radio.
halkan waxaa ka dhacday xalfad lagu maamuusayo sheekh ciise cabdow muuse oo muddo afartan sano ka badan u qidmaynayay mujtamaca muslimiinta ah guud ahaan qaas ahaan mujtamaca muslimiinta ee soomaaliyeed xafladdan oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan waxaa la qabtaa sanadkii mar doorkayga anigu marka wuxuu ahaa inaan dhowr wax ka sheego sheekha ciise runtiina way adag tahay in lagu soo koobo taariikhda sheekha ciise muddadii koobneed ee ay noona siiyeen sheekhu halkan wuxuu yimid muddo sano ka hor isagoo oo buddigo u ahaa dacwada islaamiga ahayd ee soomaalida halkan kadibna u gudbay inuu imaam ka noqdo golaha muslimiinta ee victoria kaasoo matala dhammaan muslimiinta ee ku nool victoria intii dhowr iyo toban sana ahaydna waxa uu imaamka ahaa masjidka hobs crossing oo ay soomaali fara badan ay degteen iyo muslimiin kale intaba sheekha khayr allah siiyo waxa uu ku jiraa shakhsiyaadka runtii tirada yar ee ku nool melbourne ee aqoonta u leh diinta islaamka una taagan isagoo aan marnaba ka daalaynin in uu gaarsiiyo fidiyana dacwada isagoo oo fariintiisu mar kasta ay ahayd markii soomaalida ay timid halkan ay ugu horraysay ilaa iyo haddaba in islaamku uu yahay diin aan u diidayn ama aan ka mancinaynin mujtamaca in ay haystaan diintooda isla markaasna ay noqdaan dadka dhex muuqda mujtamaca ay ku dhex nool yihiin oo aakhiriya adduunba ah dad munaafacaad iyo waxtar leh marka runtii sharaf bay noo ahayd soomaali ahaan halkan in caawa sheekh annaga naga mid ahay lagu maamuuso waanu ku faraxsannahay caawa sharaf noo ah iyadoo ay weliba tahay ciidayadii soomaali ee kowda luuliyo inaannu ka soo qayb galno xaflad kale oo ah hay-ad islaami ah oo guddoonsiisa dadka wax u taray bulshadooda iyo muslimiinta guud ahaanba ee halkan lagu qabtay oo uu ka mid ahaa saddexdii qof ee wax la guddoonsiiyey sheekh ciise muuse oo ah wadaad soomaali ah oo shan iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay wax badan u taray shacabka soomaaliyeed iyo kuwa austraeliya guud ahaanba gaaliya islaamba waxaa sharaf noo ah shahaado sharaftaas iyo awaadhkaas la guddoonsiiyey inaannu kala soo qayb galno iyada oo maanta munaasabadan ay tahay middii afraad ee sanad walba la qabto waana hay-adda keliya ee muslimka ah ee ka jirta waddankan lana bilaabay afar sano ka hor asalaamu calaykum waraxmatullaahi xasan barnaamijkan waxa weeye barnaamij la yidhaahdo honoring association incorporated badanaa barnaamijkan waxaa maalgeliya oo qabanqaabiya jaalada suuriyaanka ujeeddaduna waxa weeye in lagu dhiirigeliyo dadka iyaga loo arko inay kummunitiyada ama jaaliyadaha wax ku kordhinayaan si loo dhiirigeliyo dadka waxay qabtaan barnaamij noocan oo kale ah iyaga ayaa sbonsor gareeya ama kharajkiisa bixiya badanaana waxay ku soo qaataan sannad walba dadka ay u arkaan inay ugu firfircoon yihiin jaaliyadaha halkan jooga ama ha ahaato jaaliyada dugada islaamka ah ama ha ahaato jaaliyadaha afrikaanka ah marka waxa weeye barnaamij macnaheedu tahay in lagu dhiirigeliyo dadka loo arko inay hawl siyaada u qabanayaan jaaliyadaha ay ka tirsan yihiin iyo jaaliyadaha guud ee islaamka aa waxaan joognaa meel oo lagu abaalmarinayo sheekh ciise muuse oo wuxuu u geystay communitiga muslimiinta waxaa isku timid muslimiinta oo dhan oo victoria wada degan iyo looyar kale iyadana loo abaalmarinayay iyo wiil cumar maasha allah nala joogay marka waxaa nala soo qayb galay dhammaan odayaasha oo community kasta leaderskoodii volunteerskoodii dhallinyarta maamooyinka hooyooyinka inay thank you ay dhahaan khidmadda iyo shaqada uu sheekh ciise u geystay oo uu u khidmeeyey muslimiinta oo dhan marka annagana waa kasoo qayb galnay alxamdulilah eventkan insha allah annaga community ahaan soomaalida waxaan rabnaa inaan kanoo kale u qabanno soomaalideen insha allah marka waa wax muhiim ah laisku wada imaan karo oo farxad ah marka waxaan leeyahay dhammaan inta timid جزاكم الله خيرا إيه أنت قام قابسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaal caawa halkan xafladda ka dhacday waxay ku saabsanayd maamuusid la maamuusayo saddex qof gabar looyarada ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah wiil sideed ama sagaal ama toban sano jira oo qur-aanka xifdisiisu ay uga hartay shan suuradood keliya uga hadhay aniga ayaa saddexeeyey waxaa la igu maamuusay shan iyo labaatankii sano ee waddankan aan joogay wixii khidmad ah ee aan jaaliyadda u qabtay hadday tahay xagga guurka hadday tahay xagga la tashiga ee dadka gobdhaha iyo wiilasha guursanaya hadday tahay xagga dowladda in dadkeena jaaliyadeenna wixii u wanaagsan loo sheegoo la gudbiyo abaalmarin intaa ku saabsan ayay caawi halkan noogu sameeyeen aniga waxay iiga dhigan tahay haddee qofku isma garto soddon sano afartan sano konton sano uu shaqayn karaa laakiin dadka kale ee u jeeda qofka marka ay maamuusaan ooy wax u gartaan ictiraaf siiyaan ayuu wuxuu isleeyahay wallaahi wax badan baad qabatay anigu isma lahayn wax badan baa qabatay sano waxay iila mid ahayd shaniyo toban sano laakiin caawa markay sheegeen inay rubuc qarni ay tahay ayaan idhi alxamdulilaahi ilaahigii intaa i daayey oo nolosha ii daayey diintaydana igu sharifay oo igu qiimeeyey laanno maanta waxaan qiimaha ku helay waa diintayda weeye anigu nin indhala ayaan ahay haddaanan diin lahaan lahayn qiimaha iyo wax u dhow ma heleen marka ilaahay waa tan uu leeyahay waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofkii ilaahay uu liido oo qiimaha iyo sharaftii maamuuska uu ka qaado cid karaamayn kartaa ma jirto marka alxamdulilaah ilaahay igu karaameeyey islaamka iyo diinta iyo waxaan gaar ahaan mahad aan qiyaas lahayn u celinayaa xaaskayga aamina xaaji iyo caruurtayda oo intaa garab taagnaa wax alla wixii aan qabanayo qaybka ahaa keligay waxba ma qaban karin wax u dhowna intaa ma qabteen laakiin waxaan leeyahay famili aad iyo aad habeen iyo imaanba ii taagan ilaahay ajar badan iyo kheyr badan ha siiye
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.